degmada jamaami waxaa ka dhacay munaasabad ay goobjoog ka ahaayeen odayaasha iyo waxgaradka beelaha jariirweyne iyo biyamaal iyo sidoo kale maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame beesha biyamaal ayaa bixisay qeybta labaad iyada wiil u dhashay beesha jariirweyne oo ku dhintay shil gaari shilkaas ayaa ka dhacay tuulada baludul amiin oo u dhow degmada jamaame kadib markii nin ka tirsan beesha biyamaal oo gaari jiirsiiyey wiilka yar kaas oo dhaawacii soo gaaray u geeriyooday maxkamadda islaamiga ah ee degmada jamaame ayaa horay u xukuntay diyada boqol neef oo geel ah beesha jariirweyne ayaa horay u qaadatay qeyb ka mid ah diyada qeybta kalena shalay ayay qaadatay waxaana u haray qeyb kale oo lagu ballamay in la bixiyo bisha shawaal axmed nuur matanow oo ah suldaanka beesha biyamaal ayaa diyada ku wareejiyey owliyaa udamka waxaana uu sheegay inta u hartay inay bixi doonaan bisha shawaal isagoo faahfaahin ka bixiyey sida uu shilka u dhacay anigoo ah suldaanka beesha biyamaal suldaan axmed nuur matanow suldaanka lacagtan ku wareejiyey waa toban kun iyo sagaal boqol tan u harsana waa afar kun iyo boqol muddada oo dhiman oo aan qabsanana waa bisha shawaal kowdeeda shilka wuxuu ku dhacay wiil reerka ah oo ka yimid degmada jilib gaari runaada watay oo dhexmaraya magaalada ama tuulada beled aamiin dhexdeeda ayaa waxaa si kama a ku soo baxay meel luuqa oga soo booday cunugan yar cunugii wuu jiiray markii uu jiira dee kala dambeynta jirta la ajligeeda ninkii ma soo cararin meel mu carrin wuu istaagay dadkii u yeertay wiilkii uu soo qaaday cunugii waa naf keenay meesha ayuu ku geeriyooday bacdimaa uu geeriyooday ka bacdi ayagoo garbaha is haysto ayaa waxay soo aadeen maxkamadda shareecada islaamka maxkamadday imaadeen meeshii ayaa walaalkii wax baawurka jiirsay oo cunuga dilay meeshii ayaa waxaa lagu xukumay boqol halaadoo geelah aabbaha dhalay wiilka dhintay ayaa goobta ka hadlay isagoo mujaahidiinta uga mahad celiyey kaalintooda ku aadan sida uu ku heli lahaa diyada wiilkiisa lacagta waraagtay intaba ka jir ad qeyb yaara in dhimanteed afar had beeshada may ka dhimantay afar kun iyo boqol waad waraagtay meeqaa gacanta ku hayd hadda toban kun iyo sagaal boqol oo doolar ah maxaa kaa dhim afar kun iyo boqol odayaasha beesha jariirweyne ayaa goobta ka hadlay waxaana ay sheegeen in mujaahidiinta kahor laysku xadgudbi jiray oo ehelka dadka la dila aysan qaada jirin wax diyo ah suldaan maxamed cabdulaahi khamiis maasha allah xukun fiican waaye waa ku qanacsannahay ilaaga kitaabkiisa aan ku helnay cadaalada iyo sinaanta iyo qof baawur dilay oo cunug yar hodii lagu qaataan wax noogu cusub hadda noo kuwa markamay hadee kitaab maba haysan kitaab qaadana helna barnaamijka asaga ah xaqil idinku laha insha allah waad iska bixiseen wax idinku dhimna allah idinka soo aruuriyo allah idinka keeno bisha soonfur kowdeeda meesha kasoo qaadan ilaahay bedel khayr qaba allah idin soo geli anaga waxaad nasiisana loo damkii waxda allah u barakeeyo mayna fadhiin maaragta diyo qaadisho diya oo noo dileen reer biimal walaalahayno ayeen iyo hadda un fadhiine waana ka dhammaysinaysi maasha allah ayaan ka dhammaysina aniyo walaalahayno hadda gacanta is haysine wal dhib ayaa maninka dhiine wal dagaal ayaana maka dhiine mudday waa shalgaadine muddada haddi la deerina walaagii una ka lahaynine kuwareejiyana haddana walkalana haddii ilaahay laka helona muddo shalgaadine haddi muddadaas la deero siinsiyaanini dheena ununa ku waafaqni hadda ka hor ma aragne oo diyo la shalgaadido oo miilan fadhiye oo beel jariir weyne iyo qabaalada kale oo diyo la shalgaadido umrigay ma aragne laakiin inta wilaayada koyti ilaa iyo halahan alxamdulilah kitaabki alla rabbi subxaanahu wa tacaala iya ka helni suldaan cabdulqaadir xaydar sheekh cali oo ah suldaanka beelaha direed ee gobolada jubbada hoose jubbada dhexe oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa la dardarmay odayaasha beelaha jariirweyne iyo biimaal ee goobjoog ka ahaa munaasabadda diyada lagu kala wareejinayey waa biimaal iyo jariirweyne waa dad isku juro diris ah oo hadda deegaankan jamaame ama goshaan dhamma wada dego xeeb iyo gol wada degaan diris ah walaalo ah waxay soo mareen waa xasuustaan maanta waxay ku qalaqaadahayni waa arkayn dad waxgarad eh waaye waxaan leenahay horta awalow ilaahey aa u naqana ilahay horta mugaa u toobadkeenno mahad celin ilaah u mahad celino kadibna waxaan leenahay xarakada si guud xarakada aa u mahad celino aa u duceyno a garab istaagno waad ogtiin taariikhdii aan soo marnay kitaabkaas a garab siino maanta waxaa taaganaho oo tartiib wax lu kala qaatay qaayla la'aan waxaa leeyahay ilaahay u toobadkeena gacnahan isqabsada xarakadana garab istaaga jihaadkana lagu gaaray dhiig lahura lagu gaaray ka mid naqdaa leeyahay barwaaqadan wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horay waxaa uga dhacay munaasabado kala duwan oo caynkan ah kuwaas oo diya lagu kala wareejinayay qabaa'ilada dega wilaayaadka islaamiga ah